barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efyimada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com
wanaagsan dhegaystayaal waa siddeedda bisha sebteembar sannadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kasta maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo waxaanana toddobaadkanu ku saabsan yahay garta iyo weliba sidii waayadii hore loo geli jiray gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo ladaan baa layska lahaa marka horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay taasaa la raadin jiray haddii ay sax tahayna tii baa lagu qaadi jiray haddii ayan sax ahaynna tii baa laga dayn jiray oo la odhan jiray waxba ma jiraano
waxaan sidoo kale meesha ka marnayn dhinaca iyo heesaha waxaana idin haynaa
barnaamijka aad kaga bogan doontaan heestaa iyo weliba heese kaleba sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo yaqaan jimcaha maanta ayaa lagu sheegay in iyadoo iskaashi lala yeelanayo dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ciidamada maraykanku qaadeen weerar xagga cirka oo qorshaysanaa islamar ahaantaasina lagu beegsaday al-shabaab khamiistii abbaaro labadii iyo afartan iyo shan daqiiqo duhurnimo xilliga soomaaliya waxaana weerarkaasi ku dhintay hal argagixiye sida lagu sheegay war-saxaafadeedka howlgalka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada barawe oo laba boqol iyo toddobaatan kilomitir u jirta caasimadda muqdisho maraykanka ayaa howlgalkani fuliyey iyadoo la raacayo awaamirtii madaxweynaha maraykanka uu bishii marj sanadkan soo saaray kuwaasoo u ogolaanaya ciidamada in ay ku beegsadaan al-shabaab iyadoo taageero laga helayo ciidamada soomaaliya deegaanada ay ku xoogan yihiin kooxdaas war-saxaafadeedka waana lagu sheegin magaca xubinta ay ciidamada maraykanku beegsadeen ayaa waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyay in ciidamada maraykanka ay sii wadi doonaan inay adeegsadaan wax kasta oo macquul ah oo lagu difaacayo amerikaanka islamarkaasina looga takhalusayo halista kooxda
duufaanta loo yaqaana irma ayaa la sheegay inay la siman tahay gobolka florida ee dalkan maraykanka kadib roobab dhimasho iyo burbur keenay oo ka dhacay karibiyanka xarunta duufaanada ee dalka maraykanka ayaa digniin ka soo saartay koonfurta gobolkaasi florida kuwa saadaaliya cimilada ayaa iyaguna sheegaya inay duufaantani cagacagaynayso heerka shanaad amaba waxaa loo yaqaano category five balse la saadaalinayo inay noqoto amaba ay u dhacayn doonto heerarka afraad iyo shanaad maalmaha soo socda maalintii khamiistii ayaa in ka badan shan boqol oo kun oo qof lagu amray inay ka baxaan koonfurta gobolkaasi duufaanada irma oo ku soo socda aawadeed
mar kale dhegaystayaal duhur wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaad kaste maanta oo kale aad ku dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkanna waxaynu kaga hadli doonnaa xilligii hore iyo sida garta loo geli jiray waxaana magaalada laascaanood nooga soo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin cabdulaahi bile
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka jimcaha oo toddobaadkan ay ku eegi doonno garaha iyo siyaabihii odayaashii hore ay u geli jireen waxaana marti inoogu ah caaqil saleebaan sugille oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool si weyna u yaqaana dhaqanka kuna sugan miyiga duleedka magaalada laascanood
dhaqanka geedku wuxuu ahaa toban casho labaatan casho soddon casho baanu sugi jiray ragga garyaqaanka oo la yaqaan oo caanka ah haddii kale gartaasu lama ogolayn gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo ladaan baa layska lahaa markii horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay taasaa la raadin jiray haddii ay sax tahayna tiibaa lagu qaadi jiray haddii ayan sax ahaynna tiibaa laga dayn jiray oo la odhan jiray waxba ma jiraan waxba maaydaan lihdin guddi baanu saari jiray rag guddiya oo la yidhaahdo guddidaasu hawsha ah iyadaa ku shaqa leh waana lagu dhaqmi jiray waana lagu qanci jiray cadaaladduna way wanaagsanayd oo si fiican baa arrinkaas loo geli jiray markhaantiyaal iyo wax kastabana waa la samayn jiray waxyaabaha markaa qaababkay u kala qaybsamaan iyo sida loo kala galo iyo guddiyadu siday ku yihiin iyo ka hor intaan garta la bilaabin sida bal nooga sheeg marka horeba waxaa la samayn jiray sida dastuurka oo kale oo dowladaha oo kale ayaa sharciya la samayn jiray hadday daaqa tahay hadday biyaha tahay hadday dhaqanka gabdhaha la kala guursado tahay hadday haddii ilaahay idankada leeyahay dhiigga la kala gala tahay haddii ay tahay haddii ilaahay idankada leeyahay nooc ay u dhacdaba marka horeba waxaa la samayn jiray xeer isaga dhigan oo marka horeba isaga qiyaasan oo dadku haddii ilaahay idankada leeyahay isugu soo yimaadaan oo laysla og yahay oo markii horeba dee dadku uu kala goostay oo arrinkaa goosadkiisa laleeyahay nacani sidaasaynu ku dhaqmaynaa oo dastuurba isagaa oo kale macno dastuur oo kalea maxaa ka mida garaha xeerarka laisla yaqaano ee sooyaalka taariikheed leh ee dhaqankana ku salaysan ee haatanna lagu dhaqmo oo aad waxaan idiin sheegayaa hadday xagga gabdhaha tahay geel badan baa la kala qaadan jiray gabadha la doonana oo reer doonana mar qura looma dhowaan jirin oo qabiil kale uma tegi jirin ilaa oo kuma gudbi jirin hadday dilliin tahayna gabadh iyo baa la bixin jiray iyo boqol halaad ama boqol iyo soddon ama boqol iyo toban haddii ay tahay gabdhaha guurkoodana reerkaa gabadha guursadaa haddii ninku ka dhinto walaalkii ninku ka dhintay maahaane nin kale ma guursan jirin oo ma dhexli jirin oo dhaxalbay u ahayd moogta oo waa xeer isaga dhigan bay ahayd oo cid kale inay ku xadgudubto ama ay guursato madnuuc bay ka ahayd waa xeerka isaga yiilaa ha nooca ahaa waxaa jira xeerar baradan oo xeerar aada u badan baa jira oo xagga daaqa ah bal ka waran xeerka daaqa iyo marka laga hadlayo soo guurtada iyo nidaamka u yaallaa waa nooc mana waxaanu odhan jirnay oo noo taalla haddii abaari dhacdo oo gaaja dhacdo inaan ha dhowto qoladaa nabadgelyola ay ku daaqaan daaqaa oo ay soo guuraan oo daaqaan oo isdhex galaan oo aan qoladaa abaarta lagu baabiine ay soo gashaa haddii degaankeedii roob ka da-o nabadgelyadeedana la ilaalin jiray la xushmayn jiray sidaa darteed qolo waliba waxay ahaan jirtay nacanii in biyaha lagu tixgeliyo oo lagu dhaqaaleeyo oo cunnada ay cunaan oo roobka ay cunaan baa xeer u ahayd oo aan la maagin oo waxba la yeelin oo nabadgelya ay ku dhacdo arrintaas
xeerkii garaha iyo dhaqanka caaqil ee soo jireenkaha waxyaabaha hadda wiiqay ee hoos u dhigay ee gartii miyiga joogtay magaalada u soo raray iyo cashiimooyin badan la sameeyey oo deegaankii oo dhan la kala xidhxidhay bal ka waran dhaqankaas hadda sidee buu yahayna waa xishoodkii oo yaraaday oo laga tegey dadkii hore xishoodkiisaa fogaa samcaddiisaa la ilaalin jiray qof weliba samcadduu ilaalin jiray si aan hadduu berito dhinto taariikhdiisii looga sheekeeyo oo uusan la yidhaahdo war hebel ma dhimane waa nool yahay oo uu taariikh u yeesho buu doondooni jiray oo ka shaqayn jiray dadka haddeerihina taariikhdii caynkaa ahayd ma yeelaane waxay sameeyaan qalin wax ku cunbay u badan haddeer halkaasaa qarniganu maanta joogaa garta laysugu yimaado garta sideebaad u eegtaana waxaan u eegnaa qofka gardaran waa raadinaa oo khaladka iska leh xogogaal baanu ka raadinaa markhaanti baanu raadinaa warar kalaanu baadhnaa markay arrintaasu soo aroorto baanu ka gungaadhnaa oo cadaalad baanu ku garniqi jirray iyo si xishood leh oo la yidhaahdo ha dhowto laaluushna ma qaadan jirin oo madnuuc bay ka ahayd laaluush wax laaluush la yidhahda haa raggii hore ragga la yidhaahda hebel waa garyaqaan waa nin noocmaa marka la yidhahda ninkaas waa nin garyaqaana oo garta geedka yaqaan oo runta ka sheega markii la leeyahy waa qof caynkeena waa nin aftahana waa nin indha dheer waa nin indhaha kuleh xagga qadaadka waa nin taariikhda wixii soo socda sabannadaa soo socda ka sheekayn kara waa nin murti leh oo murtidu ku buuxdo oo maskaxdiisu aad iyo aada u murti badan tahay ninkaanimaan ahayna ma aanu dooni jirin oo maskax badan ninkaasaanu raadin jiray ninkaasaana adduunka joogi jiray oo maamuli jiray oo laysugu iman jiray oo awrka hadduu saaran yahay awrka waa la dooni jiray caqal gartii kuugu adkaydaad noqdo ee dhaqanka ah ee xeerka ah teebay ahaydna
gartii noogu adkayd ninka duma ninka sodohdii dilay markii hore kufsaday markii hore wuu kufsaday markuu kufsadayna wuu markii hore wuu dilay markaasuu kufsaday kufsi iyo dil markuu isugu daray buu haddana dab ku shiday gartaasaa gar noogu adkayd markay naagtii uu isagu markaa u suul saarayo waa igu dhibto waa iga qaaday gartaas oo kale imse qof baad ku gasheenna waxaanu ku gallay labaatan ha meel geedaanu tagnay oo lawaabay marka qofku uu gardaroodo waan ognahay oo dhaqanka miyiga yaallaa qofka xaggee lagu xidhaano markii la yidhahdo hebel baa garti lagu oogay isagaana gar daran sidee loo qabtaa qofkii geed baa lagu xidhi jiray quraanjale qaarkood oo la odhan jiray geedkaa ha ku jiro afar iyo labaatan saacadood afar iyo markaasuu cabaadi jiray ilaa waa nin meel walba ka xidhana toobadkeen baana idaaya wixii aad i tiraahdaanna waan ogolah awooddaasaa la saari jiray maamuliye rag ah oo dee maskax leh oo laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo oo tii sidii ay aqbasho baanu lahaan jiray waxyaabaha haatan dhaqankii suryaalka ahaa ee garnaq ahaa ee taariikhda ahaa waxaa la leeyahay wuu isbedelay oo magaaladii iyo miyiga isku mid bay noqdeen oo dadkii dhaqankii la xeerin jiray oo kale wuu sii yaraanaya bal ka waran waa qarni gaara oo shaqaynaya qarnigan maanta ah waa qarni awalba taariikhdiisa la hayay ama xagga shareecada ha lagu hayo ama haddii ilaahay idankada leeyahay sayniska ha lagu hayo markaa qarnigii awalba aanu ku sheekaysan jirnay inuu soo baxayo sananka noocaasa baa maanta taagan oo aanu indhaha yaga ku aragnay ma la odhan karaa dhaqankii miyiga joogay garta geedka naqi jiray waa la iska daayay oo nin kastaaba garta uu naqaayo cuqaashi baa badatay oo dadkii bal ka waran waxyaabahaas oo kale
farahay ka baxeen imanka wax farahay ka baxeen dhaqankii caynkaa ahaa ama miyiba ha ahaadee iminka faruhu ka baxay dadkii siyaasad buu u badan yahay dadkii caynka ahaana waxba yar baa ka noola waxbaa kama noola ama nin baa ka nool ama labaa ka nool ama saddex ama waxaan waxba ahayn oo dee ha waa dhintay dadkaasu
intaad sheeko ku hayso dadkii garta sida weyn u yaqaanay ee gobolka sool joogay yaa ka mid ahaa ee taariikhda la yidhaahdo ninkaasi waa garni yaqaan oo garta si fiican buu yaqaana cali fadal ninka la odhan jiray ka mid buu ahaa oo waa dhintay ayaa garaha haddeer markaan joogo waxaan ku arkay dhulka kan oo nool anigu dee maba aragba raggii garaha hore ee caaqibadale geli jiray ee dee taariikhdaba iska lahaa anigu maba aragba aan goormaa ninka garta lagu hadlaystaa markaad rag meel u dirsato golo ah oo oo ay meel soo fadhiistaan markuu ninka maskaxdiisa la og yahay oo aqoon loo leeyahay oo uusan laaluush qaate iyo lacag iyo waxaa ku saqajaamayn ninkaasu oo gartu cadaalad leedahay oo dadku daacad yahay waayo laba loo kala maaro waayey laascanood oo xabad isku dhuftay oo garaadagaleen baan anigu galay waxaan ku xalliyey labadii ninbaa waan xeer baanu goosanaynaa baa la yidhi xeerkaasuna waa sidii hore loo dhaqmi jiray bay yidhaahdeen oo dee waa kaa iyo wax noocaasa qaarna wuxuu yidhi geel baan rabaa dilkaas dee wax laygu dhuftay oo dee dhibaatadaa iyo ay gaadho xabadaha laygu dhuftay idinka idiin xeer tahay baan idhi mar haddii aan qabiilkiiba meesha joogin labadiinii nin labadoodii baan xeer u sameeyey oo aan idhi xeerkaasaad kala qaadanaysaan idinku laakiin qabiilku xeerkaa shaqa kuma leh garta baadiyaha la noqo dhirbaaxada iyo qorifiiqa aflagaadada iyo qabiilcayga waxyaabaha sida lagu qiimeeya bal nooga waran maxaa ka midana reerka habeenkii loo dhaco ee la miro shan iyo toban geelah ayaanu xukumi jirin dharbaaxadana adigu lacagtu marba sibay ahayde waxaan berigaa xukumi jirnay lacagtii berigaa joogtay ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo shilin waa dharbaaxada weeye qaarna xaal baaba la siin jiro waxaa war hebel waxaan ku siiyey gabadh baaban ku siiyey oo waaba lagu xidhiidi jiray ha qori fiiqa oo la odhan jiray xaal baan ka ha qoriga markuu ku fiiqo yidhahdo waa waa ku dilaya oo ninkaasu dee argagaxo oo dee aad iyo aadaan u aragno inuu dee meeshii ay hawshaasu taagan tahay xaal gabadh baabaan uu siin jirin dabadeedna waa lagu xidhiidi jiray isaguna toban geela ama shan iyo toban geeluu bixin jiray aflagaadadana waxaanu odhan jirnay war hebel ninkaa waad ku aflagootay waa inaad keenta haddii ilaa idankeeda leeyahay ama ai ama ai labaatana ama ai tobana ama haddii ilaa idankeeda leeyahay wax noocaasa ama xoogay lacagahoo adigu ama shan boqol ama lix boqol oo dee lacagtii berigii ama laba boqol oo wax noocaasa ama xaalmarin adigu noocaasa sood oo la odhan jiray war reerkaas yaan la caayini ayda waa laga lixi jiray oo reerkaa gabadhiisa lama guursadaa la odhan jiray reerkaa guntaa gob iyo gunbayna kala ahayd haw aaqil waxaan doonaynaa oo kale innagoo barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa joogna dhaqamaa jira iyaguna aada u adag gacanka hadalkii baynu maraynaa marka la yidhahda hebel waa la tuuteeyey reer miyiga iyo xoolo dhaqatada dhanka xeerka tuutada maxay u yaqaaniin
waxay u yaqaaniin nin qurah oo dhowr nin isugu tagtay haddii dhowrkaanin isugu tagto waa laga xanaaqi jirstaa la isugu tegey ninkaa waa la xereeyey dee haddii ninkii la xereeyey dee inagu xeer waxaynu ulahayn baynu xaq u leenahay aan kala googoosanna waxa uleehana haddii aad maanta aad noo keeni weydaan wixii uu leeyahay waxaanu odhan jirnay horta ninkaas wuxuu leeyahay noo keen dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni dhaqanka sooyaalka oo toddobaadkan aan ku wareysanay caaqil saliibaan sugulle oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantaya sidaasii nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aanu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii sooyaalka dhaqanku inala socodsiinayay cabdikariim olol haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waa maxamed aadan himilo iyo weliba heestii dhaqan
waa tahay heestaas dhaqanka ee maxamed aadan himilo halkaa aynu kaga gudubno dhinacii ciyaaraha ayaanu jilaacaynaa waxaa la diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay ayay xulalka kubadda cagta adduunka intooda badani ay mashquul ku ahaayeen isreebreebka loogu soo baxayo ciyaaraha adduunka ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka raashiya sidaasi daraaddeedna waxaa hakad ku jiray inta badan horyaallada kubadda cagta ee qaaradda yurub laakiin biri ayaa la filayaa in ay dib u bilowdaan horyaalka bremier leaga ingiriiska oo lagu tiriyo inuu yahay kan ugu xamaasadda badan xilligan qaaradda yurub iyo dunidaba ayaa la filayaa in kooxo waaweyn ay sabtida fooda isdaraan wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade ayaan goordhoweed kala sheekaystay ciyaaraha premier leaga ee biri dhici doona haye mascade waxaan filayaa ciyaarta ugu xiisaha badan ugana soo horeysa inay dhex mari doonto ee manchester city iyo liverpool bal ka waran waxa laga filayo ciyaartani nuur aad baad umahadsan tahay dabcan kulankani waa kulan adag oo weliba xilli hore la ciyaarayo iyadoo kooxihii ay saddex kulan oo keliya ciyaareen marka badanaa kooxaha waaweyn ma jecla xilligan oo kale inay isku soo aadaan sababtuna waxay tahay waxaa durba dhacaysa in koox weyn haddii laga badiyo marka ay guuldarro deg deg ay ku timaado laakiin labadan kooxood markaaad fiiriso manchester city gurigeeday ku ciyaaraysaa liverpoolna iyadoo guul wanaagsan wadato arsenaal sidaad ogeyd dhibaatada ugu samaysay ayay ka imaanaysaa dhinaca kale labadan kooxood waxay ka kala imaanayaan iyagoo kooxina ay guulaysatay marka laga hadlayo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda oo liverpool ay ciyaartooydii coutinho ay ku faraadeegtay inuu ka tago halka manchester cityna ay ku guuldareysatay in ay la soo wareegto ciyaaryahan alexis sanchez marka niyad ahaan marka la fiiriyo labada kooxood waa kala niyad wanaagsan yihiin oo liverpool baa niyad fiican dhinaca kalena manchester city waxaa la odhan karaa gurigeedii bay ku ciyaaraysaa lacag aad u fara badan oo ilaa laba boqol oo milyan kor u dhaafaysa oganiga ingiriiskana way qarash gareeyeen xilli ciyaareedkan dhinaca difaaca way ka liidatay manchester city marar fara badan waxaa leeyahay haata dhinaci difaaca way kasoo kabsanaysaa liverpool waxaa haysata dhibaato dhanka difaaca ka haysata oo koox af wanaagsan oo weerarkeedu wanaagsan sida manchester city oo kale hadday hesho iyana waxaa laleeyahay in goolal laga dhaliyo ayaa suuragala marka kulankan waa kulan adag dhinacuu doono aadi karaya laakiin waxaa fursad fiican manchester city oo gurigeeda ku ciyaaraysa maadaama weerarkeeduna uu wanaagsan yahay difaaceeduna uu dhaamo kan liverpool waayahay ciyaaraha ee biri galab iyo habeen dambe dhici doono sidoo kale waxaa ka mid ah tan dhex mari doonta arsenaal oo aan ognahay xaalkeeda hadda iyo kooxda kale ee bornemouth marka bal ka waran kooxdii arsenaal kooxda arsenaal waa luudaysaa way niyad jabsan tahay gurigeeday ku ciyaaraysaa oo kulankii ugu dambeeyey ku ciyaarto ee guul heshay walow ay darqi kaga badisay leicester city horyaalka markii uu furmayey kulamada noocaan oo kale ah oo kooxaha yaryar ee la dheelayso arsenaal oo weliba gurigeeda lagu ciyaarayo oo buuq fara badan uu ku furan yahay waxaa mararka qaar suuragal noqon noqota taariikhdeeda marka la fiiriyo in xataa laga sii badiyo laakiin haddii fursadi jirto arsenaal ay fursad haysato ay ku soo noolaato waa kulankan ay banmouth la ciyaarayso waayo kooxdan banmouth ilaa iyo hadda kulamadii ay ciyaartay hal kulanna ma aanay badin oo saddexdii kulanba waa laga badiyey marka halkaa aad fiiriso arsenal fursad way ugu jirtaa dhinaca kalena waxaa iyana la odhan karaa kooxda banmouth maadaama aan kulanna aysan badinin way isku xoreynaysaa arsenaal oo dhaawaca arsenaal iyo siday u luudayso inay ka faa'iidaysataa suuragal oo ugu yaraan ciyaartan inay bareejo ka halqaalsato laakiin haddii bareejo aad tiriye haddii badis baa tiriye ee bareejo ku dhacdo arsenaal waa loo yaabaa wixii ka dhaca waayahay marka waxaa kaloo iyana xiise leh chelsea iyo leicester city ciyaar dhex mari doonto oo chelsea ayaa booqan doonta leicester marka chelsea ma loo yaabaa
runtii nuurow chelsea ma odran karo waa loo yaabaa waayo leicester city laba kulan saddex kulan bay ciyaartay labana waa laga badiyey kulanna way badisay inkastoo kii arsenaal ay mudneed inay ama badiso ama bareejo ay hesho leicester city ciyaaryahan mahrees iyana way ku far adeegtay inay haysato oo aanay diibinin laakiin kooxda kubadda cagta ee chelsea kooxda dhayilsan kara maaha koobka iyadaa ku guulaysatay ciyaaryahan morata oo nin gool dhaliska aad moodo in loogu faataxeeyena way haystaan oo hadda xataa horya markii qaramada u ciyaarayay wuxuu dhaliyey ilaa iyo dhowr gool saddex iyo waxay yihiin ma garanayo saddexna yihiin baan filayaa marka chelsea difaaceeduna waa raggaad aragtay dhexdeedu way adag tahay uma malaynayo in jersey kulankan guuldarro ay wajahayso waxa ugu wanaagsan oo lester kulankan ay ka qaadan karto waxaan u malaynayaa nurow inay tahay barejo haddii ay badiso eh, dabcan layaab ayay noqon doontaa ugu dambeyntii ka waran ee kooxda manchester united ayaa iyana waxay la ciyaari doontaa stoke Ee, manchester marna dhinaceeda dhulka lama dhigin marka stoke ma laga yaabaa in ay jibiso ukuntii hose morino waa suuragal garoonka britania stadium waa garoon eh, ciddii tagta ay ay dhibaato kala soo kulanto Eh, arsenal waa yadii lagu soo dubtay oo lagaga soo badiyey Eh, marka manchester united sanadkan way adag tahay dhexdeeda difaaceeda weerarkeeda waxaad moodaa mourinho eh, wuxuu rabay inuu helay ciyaartoydii uu doonayey formasyoonkii uu rabay inuu ka ciyaaro waxyaabahaas oo dhan inay meel u saaran yihiin laakiin britania stadium garoon adoo qoslaya laga soo baxo ma ahan inta badan walow manchester united kooxaha ee dhibka faraha badan kala kulmay stoke city aanay ku jirin waa taha waan arki doonaa mascadde ee, natiijooyinka kasoo bixi doona kulamadaasi dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa waryaheena maxamuud mascadde oo ila falanqeynaya horyaalka premier league ingiriiska ee birito iyo habeen dambe xubintii ciyaarahana waa naga intaa sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal nuur bukhaari iyo weliba mascadda aad buu mahadsan yihiin oo inala socodsiinaya xubintii ciyaara haddaynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesa ah waa heestii hodan iyo weliba iidla yare
hodanay xubnigaygiye hubkii wanahaygiye bada dhiigaygiye hodanay xubnigaygiye hubkii wanahaygiye bada dhiigaygiye miyaan hodanay ku xoori karaa xaqiiq adiga ah xishad mudano xurmiya xila iyo xalaal ku habboon miyaan hodanay ku xoori karaa xaqiiq adiga ah xishad mudano xurmiya xila iyo xalaal ku habboon xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xadkaba dhaafiyo xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xadkaba dhaafiyo cadaankugu xiray xiskiyaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha xanuunka jacayl xisaab ma laho dabtaaxiisuhu xadkaba dhaafiyo dartaaxiisuu xadkaba dhaafiya waa heestii hodan iyo weliba fanaanka idlayare dhegaystayaal heestaas ayaannu kusoo gogabeynaynaa idaacaddaeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta si wada jira idinku daadihinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shir waxsan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonna waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo oo aan xaas kale xayaatidaha